بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كبيرا ما بعد باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ويسدى انت كفلا بها لشيقي ee qofka ku weysaysan karo ee aan israafna noqonayn nebiguna isticmaali jiray calayhi الsalaatu wasalaam can safiya binti shaybata can caaisha ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama kaana yaktasilu bisaac saac buu ku maydhan jiray wayatawada' bilmud mudna wuu ku weysaysan jiray markaa saacu waxa weeye laba kiiliyo badh ama laba kiiliyo rubuc aan idhaahda meelahaas biyo ah laba litir iyo xoogaah waxa uu markaa ku weysaysanayaana mud saaca rubucii ilaa lix boqol oo dee garaan meelahaas ama aan idhaahno waa rubucun taqriiban rubucu saac miskiilana ka yar badan caagadan muyasixada ah ee yaryara toddoba boqol iyo kontonka ah unbuu xoogaa ka yaryahay waa macquul waaya عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وحديثك وراكله وعن أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء نبي ويسيستوح الله كان ويل فيه ماء ويل بيكتران بالله كان u weysaystay macnaheeduna wuxuu doonay inuu weysaysto weeye weelkaasoo qadru thuluthay lmudd mudka saddex meeloodoo laba loo dhigay u dhigma qadru thuluthay lmuddi mudka saddex meeloodoo laba ayuu weelku leegyahay hadduu mudku noqonayo lix boqol meelaha ah kanina waa thuluthaankii waa afar boqol meelaha ah waa wax nuskiilo ka yar isaguna marka taasi waxa weeyaan waa nuslitir un taqriiban kaasina waxa weeyaan waa in macquula oo biyihii aan lagu israafin rasuulkii ilaahay ee daahirka ahaana isticmaalay sala allahu calayhi wasalam wa aqalu maa ruwiya annahu tawada'a bihi inta la sheegay inuu nebigu ku weysiistay inta ugu yarina waa intaa shan boqol iyo konton garaa meelaha taqriiban baab israafi fi lwudu waxaa la diiday weysada in lagu israafo israafkuna waa xadgudub sharcan waana xaraam weeye muxuu yahay qaybta saxiixa miya eegani daciif baaba ku sheegay kaana yatawada binaan yasacu ridlayni mise ka dambeeya samictu axmed bna xambal wa huwa saacu bn abi deibin qال أbو dاwوd وrawah يحyى بن يحyى بن آdم عن شhrيق qال عن بن جبرين بن عتيq qال وrawah سفyان عن عبداللahi بن عيسى xdثnي جبr بن عبداللahi وqال أbو dاwوd سمعت أحمد بن حنبل yقul الsاaع خمسة أرباd sاaع waa شhaن rodl rodolkan iskiilo ku dhadhowaa meelha uu ka yaraa lakin وqال أbو dاwd وsاaع بن أbي dib huوa sاaع النبي abu daawud waxau ninkaa ibnu abidibi la odhan jiray oo madani ahaa nin odayaho weyn ahaa qolyaha qaarkoodna yaro dureen waxaa galaanku dadka wax ugu miisi jiray waa kii nebiga markaa kaa la sheegayaa saacaas wuxuu ahaa ninkaasaa lagu yaqaanay kii nebigaana isleegaayeen alisraafu fi lwudu macnaha saacii iyo ridligii iyo wixii oo dhan dee wuxuuna imika laga raacayaa waxaynu naqaano ila kolba waxbaa loo sameeyaa dadke xukumka in la israafo oo biyaha la badiyo sharcan maxay tahay xalaal maaha waa xaaraan qofku wuu dahaaro qaadanayaa laakiin inuu ku israafo biyi lama ogolaa can abi nucaamata ana cabdاllahi bna muqafal samica bnah asxaabiga cabdillaahi bn muqafal la yidhaahdaa samica ibnahu inankiisii buu maqlay yaquulu wuu ducaysanayaa inankuyo wuxuu leeyay اللهma إنيi أsألka الqصر الأبيض عaن يميiن الجنة إdا دkلتهa ilaah waxaan ku weydiistay fooqa cad fooqa dheere cad ee midigta jannada a marka aan iyada galo saasuu leeyay اللهma iنii أsألka ilah waxaan ku weydiisanaya alqصرa fooqa alأbyada ee cad can yamiin الجنة jannada dhinaceeda idaa daklتuhaa markaan galo jannadiiba de horta ma helayba qaala wuxu uhi ya bunaya yarkaygiiow sl illaha aljanna war ilaahay janno weydiiso wa tacawad bihi min annaar ilaahay naar ka magan gal jannana ilaahay weydiisa naarna ka magan gal fa inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam anigu rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu isagoo odhanaya sayakunu fii hadihi اlumma ummaddan waxaa dhex dhici doona qowm qolo yactaduuna ku dheeraada ama ku xadgudba fi اطuhuuri wاdducaa dahaaro qaadashadana way ku xadgudbayaan ducadana way ku xadgudbayaan marka maxalushaahidku wuxuu ahaa inanka wuxuu ka wacyigelinayay atacadi fi اdducaa in ducada lagu xadgudbo oo dariiqo koob kooban ama caama aan ilaahay loo weydiisanin ilaahw janno isii mooyaane jannada markaan galo dee waa nooc tacadi ah yaa kuu sheegay inaad gashay horta daliil maxaad u haysaa iyo damaanad taas waa mid marka ilaahay si guud baa loo weydiisanayaa janno hadduu janno galo qofkuna dheregba warwar ma haysto haddii uu naar ka nabadgalona dheregba maxalushaahidka halkan imika waxa weeye duhuurkay ku xadgudbi doonaan waa alisraafu fi lwudu weysadii oo lagu xadgudbo culimaduna waxa ay kuwa ijmaaceen isku waafaqeen ana almaa ana alisraafa fi lmaai xaraam walow fii shaaطi'i اlbaxr badda dhinaceedaba ha joogo qofku webiga qarkiisaba ha joogo waa macdan ilaahay ummadda uu siiyo khayr badan in lagu xadgudbana lama ogola haddaba marka ay taa tahay waxa iyadana la isfaray intoo israafkii la ibsu diida isbaaq اlwudu maxay kala yihin markaa waa laguu sheegay baabun fii isbaaqi اlwudu waysada dhamaystirkeedii waysada dhamaystirkeeda waa la ogol yahay iyo qurxinteeda iyo hagaajinteeda israafkeedana waa la diiday dee midna waa xadgudub midna waa dhammaystir dhinaan dhammaystirid xadgudub waa saddexdaa marka dhinaantii lama ogola xadgudubkiina lama ogola dhammaystir baa la ogolayay idan markaa dhammaystirka weeye isbaaqu can cabdillaahi bni camrin anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam ra'aa qowman qoluu arkay waa caqaabuhum cidhbahooduna taaluuxu way cadcadaamaysaa cidhbii baa cadcad wa qaala wuxu uhi weylun halaag wuxuu u sugnaadeen lilacqaabi min annaar lilacqaabi cidhbuu u sugnaaday min annaari naar xaggii buu uga sugnaaday asbiqu lwuduu'a waysada dhammaystira intaas riwaayada bukhaari kuma jirin macnaheedu markaa waxa weeye dee cidhibtii haddii la naaray qofkii baa naaran ile qofkii cidhibtii way isku yaallaane cidhibtan caddaatay baa sabab u noqotay la naaro qofka min annaari markaa waxay sifa u tahay nakirada weyl waylun min annaar halaag naareed lilacqaabi allatii taluuxu weeye cidhbaha cadcad ee aan la maydhin idan markaa kolka adagiin iyo kolka dhaxantu jirta iyo kolka safantu jirta iyo waa in aada loogu fiirsadaayo aan la dul marin isbaaqu lwuduu markaa waxay yidhaahdeen culimadu sidaa a'imo badaniba ay xusaan waxau noqonayaa saddex siyood weeye إبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض الإسباق الذي هو التثليث والإسباق الذي هو التصبيل والإسباق الذي هو إكثار الماء marka midina waa faral midina waxa weeye mustaxab midina waa sunna bay yidhaah isbaaqa faradka ahi waa in xubnaha la wada gaadhsiiyo in saddex saddex la maydhaano waa sunne in lasii dhaadheereeyaano tahliidka laftiisa lasii dheereeyaano oo xubnaha kor loogu qaadana waa mustaxab sunno sii dheer weeye sidaasi baa rasuulku u faray marka isbaaqaasi ma aha israafkiiyo kala garo weeye baabulwuduu'i fii aaniyati sufr waxaa lagu weysaysan karaa weelka sufurka ah maxaa keenay inuu weelkii kala qaado sufurka la soo baxo waxa diiday culimada qaarkood oo waxay yidhahdeen sufurku dee waa baashii la odhan jiray maarta marka la maydho waa tan walacwalaclaystee dahabka u eg marka tushbihu dahab dahabkay u egtay bay yidhahdeen iska daaya qayb kalena waxay yidhahdeen biyuu markay ku kululaadaan caafimaad ahaan ayay jidhka wax u dhintaayoo iyada iyo maarta maarta iyo bahashan kale la yidhaahdo jaandiga iyo waxaasi bahaq cadcadaan bay ku sameeyeen jidhka waxyaabahaasay sheegeen sheekhu markaa xadiidkanoo dee sheegaya inuu nebigu isticmaalay buu soo qaatay macnaheedu markaa wuxuu noqon doonaa way bannaan tahay in lagu weysaysto can hishaam ibni curwata ana caaishata qaalat caaisha waxay tihi ina abubakar sidiiq kuntu waxaan ahaa aqtasilu ana warasuulu llah aniga iyo nebiga ilaahay waxaanu ku wada maydhan jirnay fii tawrin madiibad ama xeedho min shabahin dhaxaasa shabahna waxaa loogu magacaabay yushbihu dahab fii safaa'ihi wa lamcaani dahabku shabahaya xagga wirwirhka iyo dhalaalka iyo casaanta shabah ayaa lagu magacaabay marka tawrku mar dhoob iyo dhagax baa laga sameeyaa mar geed buu noqdaa inta badan laakiin waa kaa sufurka ah baashaasa maarta marka wax mamnuuca maaha maadaama xadiidku uu sugmay weeye can cabdillaahi bni zaydin qaala jaaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa noo yimi faakhrajnaa lahu maaan fii tawrin biyaanu nebiga u soo saarnay ku jira bahalkaa la yidhaahdo maarta min sufrin fatawada'a sufr markaasu waa naxaastii kolkaasuu ku weysaystay dhib ma laha baa ka soo baxday markaa walaxaadiidu fiiha daliilu صariixu calى jawaazi tawadu'i min الnaxaasi alasfadi bila karaaha min الnaxaasi alasfar bila karaaha wain ashbaha dahaba bilownih wa huwa alqowl الصaxiix xadiidkii baa saas baab baabun fi tasmiyati calى اlwudu in weysada bisinka loo qabto u baadiya عن أبي هريرة قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أبي هريرة waxa uu نeبiga ka wariyay rasuulku uhi lاa صلاaةa صلاadi uma jirto لmن qofka lاa وuضuءa lahu aan weyse lahayn aan weyse qabin وalaa وuضuءa weysana umay sugnaanin لman qof lam ydkur aan sheegin سم اللahi magaca ilaahay عalayhi ay عalى الوuضوء weysada dusheeda بsم اللaahi qofkaan odhanayn isagana uma jirto weyso marka xadiidku waa sidaas weeye tirmidiga tirmidina waa tii aynu soo maraynay axmed ibnu xambal inuu lahaa baab xadiid sugmay kuma jiro axaadiidan iyadoo weliba madhabtiisa ay tahay sunne ama aan idhaahna ee ka mid tahay shuruudaha weysada walxadiidu ظaahiru nafyu صxa وإليه ذهب أحمد في رواية وفي رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر waa masalo ay isku khilaafeen culimmadu oo xadiidkaa sugmay iyo ma sugmin sida saxiixa laakiin waa inuu sugan yahay marka uu sugmayna qolana waxay leedahay waa waajib qolana waxay leeyihiin maya e waa sunne bisinkii waa la qabanaya mar walba sunnayaasha waysaduu ka mid yahay iyo mae shuruudaheedu ka mid yahay baa lagu kala tegay mar leba dee kol haddii xadiidka rasuulku sugmay sala allahu calayhi wasalam sheegayna adoo ilaawo mooye ha ka tegin wadakara rabiicatu wuxuu sheegay imaamkaasi fii jumlati ma macnaa isagoo hadallo badan sharxayay baa wuxuu sheegay ana tafsiira xadiidi nabiyi sala allahu calayh wasalam xadiidka nebiga tafsiirkiisa laa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi calayhi uu yidhi annahu qofkii baa lagu fasirayaa alladii kii weeye tawada-u weysaysanaya wayaqtasilu ama maydhanaya walaa yanwi wuduu'a lisalaati walaa qusla liljanaaba weysadiina uma niyoonayo maydhigii janaabadana ma niyoonayo qofka niyada ka tegey weeye ka la yidhi uma jirto weyso laakiin nebigu wuxuu yihi ka aan bisinka qaban weyso uma jirto inay culimmadu ku fasiraan ka aan niyoonin weyso uma jirto waa tafsiiraan ku caddayn dee waa baciid waa fog yahay dadka mari mayso isagu nebigu wuxuu uhi qofkaan bisinka qabani weyse ma leh sheekhana wuxuu ku fasiray waxaa looga jeedaa ka aan niyoonin siday isu qabanaysa marka waa qowlka markaa loo badanya waxa weeye in la yidhaahdo waa weyso ajrigeedii macnaha weysadaasaan ajrigeedii buuxin sida tabisinka loo qabto uu buuxsamayo baabun fi rajuli yudkilu inaa yadahu fi linaa'i qabla an yaksilaha waa ninkiioo gacanta geliya weelkii intaanu maydhin gacantii ma bannaan tahay mise ma bannaana masaladaa marar badan baynu soo aragnay dee aqwaashiina waa kii tirmidi soo taxay matnigaabuu ku sheegay imaamu shaafici qowlkiisaaad moodaysa inuu dhexdhexaad ahaa gacantu haddii ay nijaas leedahay biyi way nijaasaynaysa horta mar layba yaan la gelinin gacan intuu qofku markuu soo tooso gacantiisa yaanu biyaha gelinin oo ma fiicna inuu geliyo hadduu geliyo maxaa dhacaya aqwaashii ku jirtay qowlka ugu dhexdhexaadsanay wuxuu aha in la yidhaha haddii ay gacantu nijaas leedahayna biyo way nijaasoobayaan haddii kalena nijaas maaha saddex saddex afar qowl meelaasa aada can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi idaa qaama axadukum min alleyl midkiin hadduu habeenkii kaco mintu bimacnaa fi way noqon kartaa fi leyli bimacnaa tabciidiyana waa noqon kartaa min bacdi leyl habeenka qeyb ka mid ah falaa yagmis yadahu fi linaa weelkayuu weelkiisa gacantayuu weel gacantiisa yuu weelka gelin xataa yagsilaha halaaa maraat saddex jeer jeer uu gacantii maydho wuu cileeyey markaa nebigu fa innahu qofkani laa yadri ma garanayo ayna meeshii baatat yaduhu gacantiisu ay bariday ama taalay ma meel nadiifa bay ahayd mise meel wasakhaysan sida xagga dambe oo kale hadduu mustajmir yahay marka biyi waa la daadinayaa iyo me waa la daynayaa iyo waa daahir khayru mudaahir iyo waa biyo nijaasa inahaba waa soo arkayna nahyigaasaa ku dhacay waxay tusinaysaa siduu nadaafadda islaamku aada ugu dadaalayo can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu عalayه wasalam yacni bihada اlxadiidi buu maratayni aw halaaa buu isagu sheegay walam yadkur abaa razin ma sheegin isagu riwaayadiisa sanadka kuma darin maratayni aw halaaan salkaa hore saddex bay ahayd laba ama saddex buu sheegay can abi maryam qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu ida stayqada axadukum min nawmi midkiin hadduu hurdadiisa ka soo kaco falaa yudkil yadahu fi linaa weelkayu weelkayuu gacantiisa gelin xataa yaksilaha halaaa maraatin saddex jeer jeeruu maydho faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu aw ayna kaanat ama meesha ay ahayd gacantiis taduufu yaduhu gacantiisu mid dawaafta taduufu yaduhu gacantii way wareegaysaa meelaha cuncunaya oo meelaha dhididaya oo qofkii usxoqaya miskiin haada marka sidaasiba haddii mustajmiruu yahay qofkii axjaar isticmaalay ama shay qaalicana waxaa loo saamaxay meelaha hoose ee waxaanay ka soo baxeen qashinkuunbaa loo saamaxay baqaayaaga iyo caraqiisa ama dhididkiisa meel kale inuu guuro looma ogolaa waa waxaa laga fahmi kara xadiidka ila wuxuu qofku isweydiin karaa haddii gacantan iyadaa la yidhi hala maydho meeshay soo martay maxaa loo maydhi waayo taasuu qofku odhan karaa ila meel bay soo martay meeshii soo martayna qofkii bay ku taallaa marka meesha soo martay dee meelaha macfi ah meeshan ilaahay u abuuray qashinku inuu ka soo baxo waa macfi iyada biyaba yaan lagu maydhina kol haddii shay qallalan lagu nadiifiyey wixii kale intiqaal ah ama geediye meel kale u guura kaa weeye ka aan isagu lahayn waa kuwa fuqahadu markay aadka ugu sa sharxayaan yidhaahda inahaa hore kaaduu ka soo baxaya iyo intan xawla aldubur ee safxatay alya waxay inahaa u sheeg sheegayaan waxa weeye farqi baa udhexeeya haddii nijaastii meel kale ay usoo guurto masaxaadi kuma filla maydhi weeye xadiidkay ka faa'idaysanayaan meeshii ay dawaafta iyo meeshii ay taabato ukala qaaday nebigu gacantii iyo meeshii ay martay u kala qaaday waa masaa'ilka laga faaidaysanaya xadiidkay taasi ka mid waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka in toddoba jeer la maydho nijaas oo dhan caamku ma ahae dee waa nijaasta ayiga un saddex jeer buu leeta nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka in la qaato cibaadooyinka sida axwadka ah ee dadaalka badan sidaa uu nebigu sheegay waa la dadaalaya laakiin la gaari maayo ilaa heer waswaas qofku ma aha inuu isagoo dadaalaya yidhaahdo waswaasay la gaadha arrintu maaha baabu sifati wuduu'i nabiyi sala allahu alayhi wasalam weysadii nebigaa la tilmaamaya ilan isagaa ummadda yidhi khuduu canii iga qaata camalkiina salluu kamaa ra'aytumunii usalli wixii cibaadaha o dhan sidiisii baa loola imanaya marka sifadii salaadii nebigae asxaabtu inoo tilmaameen xajka sifadiisii weysada sifadeediina waata duruus weliba camali ah oo qofka la arkayo ayay ku bixin jireen asxaabtu sida aynu arki doonno wuxuu u dheeraynayaa sheekhu weysada siyaabaha loo weysaysan kara ee saxiixa ah ee soo aroortay iyo meelaha ay ku kala duwan tahay weysadii nebigu ayuu sheegi doonaa ruwaaddu ay warinayaan iskhilaafka ruwaaddan soo socota ay iskhilaafayaan oo sheekhu ma soo celcelin jira laakiin wuxuu soo celiyo siyaadu wataa wuxuu soo celcelinayaa markaa iskhilaaf ma aha ama iskhilaafkaas wuxuunu daliilu yahay inta dariiqaba in la isticmaali kare ka sugantay nebiga mar waxaa dhici doona xubnaha qaarkood inuu marmar ka dhigo mar laba laba mar saddex riwaayinka qaarkoodna isku daraan mar baad halhal ka wada dhigi marna saddex saddex baa laga wada dhigay marna laba iyo saddex baa isdhex socda xubnaha madaxa laftiisii baa soo arooreysaa inta badan hal mar mararka qaarkoodna in laga badiyo saddex inahaasoo dhan riwaayooyinkii laga qaadanayay buu soo wada aroorinayaa marka halkaa waxaad ka aragta looma baahna isqancin iyo iska tukasho keliya laakiin aqoon baa la doonayaa weysadii maalin walba aada weysaysanaysa haddaad cilmigeedii garan weydo maxaa kale soo kordhin doonta marka waa inaad garato wixii saxa iyo wixii bidca-ah iyo wixii caada-ah waxo dhan waa inaad kala garataa waxaana lagu kala garan karaa axaadiidta rasuulka sala allahu calayh wasalam sidaasuu markaa baabkan u dheereeyey waa taa imikoo dee markii sahwigaasi nagu dhacay horta kii subxaan allahi yidhi qalad buu galay isagoon waxba hubin inuu subxaan allahi yidhaha maaha haddii aada yaro dhoofto ood garan weydo talow miyuu dhammaystiray mise waxba ka dhiman iska aamus haddaad aamusi weydo sahwigaagii unbaad dadka usii naqilaysa kii unbaad sii qaybinaysa ninka subxaan allahi yidhi an waxba hubin dee qaar badanoo hubay buu hubay ayuu salaadii ka kharibay kuwii hubay buu ka kharibay isagii waxba kamay noqon oo waxba muu hubin laakiin wuxuu kharibay oo gaf ku galay kuwii hubay buu ka kharibay marka dee qofka huba inuu imaamku khaldamay oo salaadii dhammaystiran tahay haddii uu imaamkii uu kaco oo kii ismoodsiiye subxaan allah yidhi dee isaguna waa inu subxaan allah yidhaahdaa ila isagaa hube eh qoladii dareensanayd ee ku qanacsanayd in saddex la tukadoo maqribkii dhan yahay markuu imaamkii kacay subxaan allahi ninku yidhi isnaynu subxaan allahi de soo daayaabahe ila isagaa saxnaaye marka imaamku go-aan unbuu qaadan lahaa is asalkeedaba marka imaamku khaldamana lama raaco subxaan allahi haddaad xataa tilaadu saxmi waayo lama raaco laba mid baa kuu bannaan inaad iska sugto ataxiyaadka aada u fadhido iyo inaad ka goosato aad iska salaamo naqsato innamaa jucila alimaamu liyutama bihi markuu nebigu yihi wixii qaladahoo dhan maaha isagaa inoo sheegay inaan qaladka laga yeelayno subxaan allahi la odhanayo almuhim wuxuunaan uga jeedaa taasi waa baabu salaade waxaan uga jeedaa weysadiina saasoo kale oo halkaa adiga arkaya baxiga dheer waxaa kaloo ka faa'iidaysanaysaa cilmiga salaaddu in aada u fara badan yahay cidina aanay koobi karayn aqwaashii culimaduna badanta can xumraana bni abana mawla cuhmaana bni cafaana qaala ra'aytu cuhmaana bni cuhmaana bna cafaan ayaan arkay asxaabigii weynaa khaliifkii tawada'a isagoo weysaystay waaya waxawili doonaa nebigu siduu u weysaystay buu ummadda usoo koobigaray uu sheegaya fa afraqa markaasuu ku shubay calaa yadayhi gacmihiisuu biyihii ku shubay halaatan saddex jeer weelkuu soo qalloocinayaa gacantiibuu ku shubay saddex jeer labadii gacmood halaatan saddex faqasalahumaa wuu maydhay weelka intuu soo qalloociyuu midigta ku shubtu bidixdiina ku maydhay saddex jeer uma tamadmada wuu luqluqday wastanhara oo macnaheedu iyo riwaayinka qaarkood istanshaqa eeg istanhara wuu soo daadiyey weeye istanshaqana biyihii buu geliyey weeye marka meelahan oo kale marka istanhara la idhaahdo waxaa looga jeedaa buu ku leeyahay istanshaqa luqluqashadii iyo sandaarsigii buu israaciyey halkan lama sheegin markaa riwaayadani may sheegin luqluqashada iyo sandaarsigu inta gooray tahay mujmal bay ku dhaaftay ama si guud ama mar keliyun baa la hubaa wagasala wajhahu halaatan wejigana saddex jeer buu maydhu biyaa u qaaday wagasala yadahu lyumna ila almirfaqi halaatan gacanta midigna ilaa suxulkuu maydhay saddex jeer uma alyusraa midla dalik bidixdana ilaa suxulkuu maydhay saddex jeer marka mirfaqa ma dhaafinin weeye suxulka muu dhaafin uma masaxa ra'sahu madaxiisiibuu masaxay iyada oo aan la sheegin mar labaadee mar uun la fahmayo uma qasala qadamahu lyumna halaatan waxa uu haddana maydhay gacant lugtiisa midig saddex uma alyusraa midla dalik bidixdiibuu maydhay saddex jeer marka qadam waa intaa qoobka ama kuraamaha ka hooseysa waana inta loo yaqaano rijliga waana inta aayadda laga fahmayo wa arjulakum ila alkacbayni ilaa kuraamaha uma qaala markaasaa wuxuu uhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii baan arkayoo tawada'a weysaystay mila wuduu'i haada weysadeedeen oo kale uma صallaa rakcatayni uma qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam tawada'a mila wuduu'i hada uma صallaa rakcatayn waxbuu ka yar tegaaniya uma qaala wuxuu uhi man tawada'a qofka weysaysta naxwa wuduu'i haada mila wuduu'i haada weysadaydan oo kale qofka weysaysta uma sallaa rakcatayni laba ragcadood tukada laa yuxadiu fiihima nafsahu laa yuxadiu fiihimaa nafsahu naftiisana aanu u sheekaynaynin labada ragcadood intuu u taagan yahay gafar allahu lahu maa taqadama min dembi ilaahay qofkiisa wuxuu dhaafaya wixii hore maray wixii horeeyo dembi ahaa oo dhan gafar allahu lahu maa taqadama min dembi dembigiisii horreeyo o dhan buu ilahay ka dhaafaya cuhmaan muuqaalkii u bixiyey wuxuu raaciyey inuu nebiga ka arko ficilkii nebiga ay ahay qowlkii nebigana uu yahay dadkana uu ugu bushaareeyey in weysada noocaasa dembi dhaaf lagu helo laakiin laba shardi baa ku xidhan muhiima in sidana loo dhammaystiro nebiga laga raacayo laba ragcadoodna lagu lifaaqo labada ragcadood waxa iyina lama sheegin waa ragcatay lwudu labadii ragcadooda waysada ka dambay jireen shardiga saddexaada ku xidhan waxa weeye dee inaanu dhoofin labada ragcadood dhexdooda waa inaanu maqano joogahayna soo jeeda taasaaba inagu adagba labadaa ragcadood inaad si wanaagsan usoo wada joogtaaba iska adag marka haddii saddexdaa shardi la helo dembi dhaaf horaa lagu helaa waxyaaba badan baa markaa laga fahmaya xadiidka uu ka mid yahay altartiibu fi acdaaءi اlwudu in qofku uu si tartiibsan sidaa de ay u kala horeeyaan uu u sameeyo altarkiibu fi اlkhlaaص iyo daacadnimadiio qofka lagu dhiiri gelinayo iyo iyadoo cibaadadii laga ilaalinayo arrimaha adduunyada aqbal la-aan bay horseed u yihin iyo iyada oo nebigu ha sheego dunuubtoo dhan in lagu dhaafee axaadiidta saxiixa qaarkood buu ku xusay camalladan cibaadada in kabaa'irta aan lagu dhaafaynay toobad u baahanta marka waa inihii waysada waajibka ahaa oo saddex saddexna la socoto sunnaah xadaثnii xmraan qaala wuxu uhi ra'aytu cuثmaana bna cuثmaana bna cafaanin tawadaأa uma cuثmaan baan arkay bu hi ninkii u xoreeyey ee xumraan la odhan jiray xumraan calىa wasni cuثmaan waa isku wasane xumraan baa wuxu uhi cuثmaan baan arkay tawadaأa isagoo weysaystay fadakara naxwahu sidii hor sidii hore oo kale ayuu sheegay xadiidkii hore oo kale milahu walam yadkur اlmadmadata wاlistinshaaq manuu sheegin marka inay sunayaashu yihiin baa kuu cad wa qaala fiihi wuxuu ku daray riwaayadaa hore wa masaxa ra'sahu halaaan saddex jeer buu madaxiisa masaxay uma gasala rijlayhi halaaan haddana wuxuu maydhay cagihiisa saddex oo rijlayhi buu isagu yeelay qadamahu iyo qadamahu halku kala qaaday riwaayadana waxay tilmaantay labada cagood bu isku qabtay marka soo kordha waxa madaxiibuu saddex jeer masaxay oo meelahay shaaficiyadu ka qaateen madaxa in saddex jeer la masaxayo inkastoo sheekhu mararka qaarkood uu ka jawaabayo uma qaala wuxuu yidhi cuثmaan ra'aytu rasuula اllahi tawadaأa haakada nebiga waxaan arkay isagoo saa u weysaystay wa qaala waxaanu yihi man tawadaأa duuna haada intaa wax ka yar qofka weysaysta kafaahu way ku filantah walam yadkur muu sheegin amra salaati salaada amarkeeda macnaha labadan ragcadood muu sheegin oo shardi ugamu dhigine wuxuu yihi qofka ka yareeya saddex saddexda ee laba ka dhiga ama mid ka dhiga way ku filan tahay fudaydka markaa jiraa waxa weeyaan in weysadii mid mid laga dhigi kara iyo laba laba markanuu kuleeyahay duuna haadaa intan wax ka yar maaha xubnihii qaar iska daaya ha u fahmin oo wadixii iska daaya ama cagihii oo tirada maaha xagga layar la yaraynayaa ee waxa weeyaan sifada weysada saddex saddexdaa la dhimaya haddii ragcad la-aan ay tahayna in markaa qofkii ajrigii uu helayana way sheegtay riwaayadan in madaxii la saddexayn karana waa laga fahmay su-ila bnu abi mulayka can cuثmaan bni cabdiraxmaan ataymiyi qaala su-ila bnu abi mulayka ibnu abi mulayka ayaa la weydiiyey can ilwuduu'i weysada faqaala wuxu uhi ra'aytu cuثmaan cuثmaan bna cafaan waxaan arkay su-ila can ilwudu sidaa weysada ay weydiisteen oo kalea weysada loo weydiiyey fadacaa bimaayin biyu u yeadhay cuثmaan ow ka warran weysadii nebiga baa lagu yidhi qowlkumuu sheegina ficil buu kaga jawaabay taasina waa far waaweyn oo dadka ugu qorayo iyo fahamku si u dhaadhaco fadacaa bimaayin biyuu u yeedh u yihi biyakeena aan idin tuso fautiya waxaa loo keenay bimida'atin weyso waxaanaynu weysadan idhaane lagu weysaysto fa asqaahaa markaasuu soo qalloociyey calaa yadihi lyumnaa gacantiisa midig buu ku soo qalloociyey intuu bidixda ku qabtay ayuu midigta ku qalloociyey uma adkhalaya uma adkhalahaa fi linaa weelkiibuu geliyey waa markii uu maydhay kadib fatamadmada halaaan wastanhara halaaan saddex jeer buu luqluqday saddex jeerna uu sanku geliyey fatamadmada wuxuu luqluqday talaatan saddex jeer wastanhara talaatan saddex jeerna wuusan daadsaday waqasala wajahu halaatan wejigiisiina saddex jeer buu maydhay marka halkan uma adkhalahaa fi linaai weelkii unbuu gacanta geliyey uma adkhalahaa fi linaa gacantiibuu macnaha weelka fi weelka geliyay dabcan oo dee biyihiia biyaha dhex geliya waa biyihi weelkii ba ku jiraa marka wuu daray gacantuu daray kolkuu gacanta daray ee uu soo qaaday saddex jeer buu luqluuday saddex jeerna wuu sandaarsaday baa ku jirta ma hal darsiimo ayuunbuu ka luqluqday oo uu ka sandaarsaday mise saddex jeer buu daray iminka halkan inuu saddex jeer daray lama sheegin hal marun inuu daray baa sheegan wagasala wajhahu halaatan wejigiina saddex jeer buu maydhay uma gasala yadahu lyumnaa halaatan buu maydhay wagasala yadahu lyusraa halaatan buu maydhay uma adkhala yadahu haddana gacantii buu geliyey faakhada wuxuu soo qaaday maaan biyo famasaxa bira'sii madaxiisiibuu masaxay oo hal marun baa laga fahmaya riwaayada wa uduneyhi iyo labada dhegood marka hal mar unbuu wada masaxay labada dhegood iyo madaxa hal mar biyuu soo qaaday wuxuu israaciyey madaxii iyo dhegihii cadafka sida laga fahmayo faqasala wuxuu maydhay masaxay un weeye butuunahumaa wa duhuurahumaa beerkooda iyo dushooda marka xaggan daloolku xigo ayaa beerkii xagga duhuurtuna waa siijeedka maratan waaxidatan mar keliya mar keliya uu ku qayday madaxii iyo dhegihii isku biyo keliya uma qasala rijlayhi labadiisii cagood buu baydhay uma qaala wuxuu yihi cuhmaan ayna asaa'iluuna can ilwuduu kuwii weysada iweydiinaya maye haakadaa sidaa arkaysaan muuqaalkeeda ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yatawada nebigoo weysiisanayaan sidaa u arkay qaala abu daawuud axaadiidu cuhmaan asixaax kulluhaa xadiidyadan cuhmaan uu warinaya wada saxeixa dhammaanteed tadullu calaa masxi ara's annahu mara waxay muujinaysaa masaxaadda madaxu inay hal mar tahay waa sida qaalibka an riwaayo saddex sheegaysana waa inagii soo aragnay le fa innahum dakaruu wuduu'a halaatan weysadii saddex saddex bay ku sheegeen wa qaaluu fiiha waxay idhaahdeen waa masaxa ra'sahun bay ku daayeen laakiin riwaayooyinkii xumraan mid baa halaatan ahaydee lam yadkuruu cadadan may sheegin wadakaruu fii kayrihi wadakaruu waxay sheegeenay cadadka ku sheegeen fii kayrihi fii kayri lmasx fii kayri ra's lam yadkuruu may sheegin cadadan kamaa dakaruu fii kayrihi sida ay dee meelaha kale u sheegeen tiro cagu waa saddex wejigu waa saddex saddex saddex bay sheegeen meelaha kale madaxii saddex may sheegin waxaa laga fahmaya markaa inuu hal mar yahay imaamu nawowi baa markaa haysto oo xagga sharaxa le mee sheekhu halkaa inuu saa yidhaha maya riwaayinka qaarkood bay ku sugnaatay buu leeyahy axaadiista waxay u badayin maratan waaxida can cabdillaahi bni cubayd bni cumeyrin can abi calqamata ana cuhmaana dacaa bimaa biyuu u yeedhay fatawada'a wuu weysaystay macnaha araada an yatawada bay ka dhigantay ila hadduu weysaysto waysadii dhameeyey wuu bilaabaya faafraqa biyadihi اlyumna calى اlyusra riwaayadaasaa kuu caddaysa faafraqa wuxuu ku shubay biyadihi اlyumna gacantiisii midigta calى اlyusraati bidixda labadoodiibuu isku qabtay uma qasalahumaa ilى اlkuucayn ilaa cumaacumaha ilaa aan idhaahna ee ruskaynka ama halkaa jalaqlayda ee gacantu ka kala baxduu maydhay uma madmada wastanshaqa halaaa saddex jeer buu luqluuday oo saddex jeer buu sandaarsaday darsiimadu ma mid bay ahayd mise labay ahayd mise saddex bay ahayd way inoo dambaysaa iyadu ee luqluqashaduna inay saddex ahayd sandaarsiguna saddex ahaa meel kastaba ha laga luqluqdo ha laga sandaarsadee ayuunba halkan cad wadakara alwuduu'a halaaa weysadii oo saddex saddexa buu sheegay qaala wuxuu uhi waa masaxa bira'sihi uma qasala rijlayhi madaxiina wuu masaxay labadii cagoodna wuu maydhay wa qaala waxaanuu yidhi eegada marka halkaana waxa uu sheekhu kala qaadayaa qolyaha odhanaya sida nimanka rawaafida laydhaa cagaha waa la masaxayaa ee lama maydhayo wuu kala qaaday oo wuxuu yihi madaxana wuu masaxay cagahana wuu maydhay marka cagu maydhi bay leeyihin masaxaadda madaxun baa leh iyaguna waxay leeyihiin maya sida madaxa loo masaxo ee cagahana loo masaxaya masaxaasoo aan ahayn almasxu cala alkufayn kii aan ahayn ee cagtoo aan sharabaadba ku jirin baa la masaxayaa bay leeyihin wa arjulikum wamsaxuu biru'uusikum waarjulikum kasrahaana way deliishadaan qiradaa iyada wa qaala markaa cuثmaan wuxuu yihi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii waxaan arkay tawada'a mila maa ra'aytumuunii tawada'tu sidaa aragteen anigoo weysiistay uma dakara naxwa xadiidi الzuhriy ayaa uu sheegay wa atama iyo mid kasii dhamaystiranba riwaaya waliba inta yara siyaadsanaysaa calaamadeynaysa عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا dhundhumadiisu saddex saddex jeer maydhay wamasaxa ra'sahu halaaan madaxiisana saddex jeer buu masaxay uma qaala wuxuu hi ra'aytu rasuula اllahi facala haakada nebigoo sidaa sameeyey baan arkay qaala abu daauud ba wuxu uhi warawaahu wakiic imaamkii weynaa wakiic bnu jaraax can israa'iil buu ka wariyey qaala wuxuu uhi tawada'a halaaan qad xasbo keli ah intaasun buu ihi faqad buu ihi ay isu tegayaan qad iyo faqad faqad keliya isagu kumuu darin masaxu madaxu saddex jeer masax marka riwaayadii xumraan iyo tanba way ku sugan tahay saddex buu masaxay madaxo asal bay leedahay can khaalid ibn calqamata can cabdi khayri qaala ataana caliyu waqad sallaa fadaca bidahu bidahuur cali baa noo yimid bu caliy bna abi aalib allaha ka raali noqdo radia allaahu canhu wa ardaahu canhu wa can asaxaaba waqad sallaa waanu tukaday isagoo tukaday buu noo yimid markaasuu fadacaa bidahuur bifatxi ta laa bidamiha bidahuur biyihii lagu weysiisanaya bu uhi bal biyo keena faqulnaa waxaan nidhi maa yasnacu bidahuur talow muxuu ku samaynayaa biyaha waqad sallaa waabuu tukaday iminkuu tukaduu weysiistay muxuu ku samaynayaa maa yurii haddana iyagii baa isu jawaaba waxay dhahan maa yuriidu ilaa liyucallimanaa ma doonayo inuu waxina bara mooyaan wuxuu doonaya inuu cashar inoo dhigo wax lala yaabana maaha oo dadka in ficil wax lagu tusaa waa dhaqankii nebiga asxaabtu ay ka dhaxleen ridwaan ullaahi calayhim ashahru haakada wahaakada wahaakada buu leeyay ummaddii oo dee aqoon-yahan badani ku dhex jiro oo ficilka laftiisa lagu saxayaa ummaddii waktigaa joogtay iyo kuwa soo socdaba fa utiya biinaain fiihi maaun wadastun waxaa loo keenay weel biyo ku jiraan iyo tashti uu biyaha u hoos dhigo fa afraqa min alinaa weelkiibuu biyii ka soo shubay calaa yamiinihi midigtiisuu ku soo shubay faqasala yadayhi halaaan gacmihiisiibuu saddex maydhay macnaheedu waxa weye biyii muu gelinin gacanta horta u faraxasho wey markuu farxalanayna midigtuu kusoo shubay bidaxiina uu isku qabto isku maydhay uma tamadmada wastantara halaaan saddex jeer buu luqluqday saddex jeerna waa sandaarsaday uu kugu celiyey markaasa wuxuu ku yihi eg luqluqashadii waa saddex sandaarsigiina waa saddex taa waad waad qaadatay intaa famadmada wa nafara wuxuu ka luqluqday uu ka sandaarsaday min alkafi gacantii alladii gacantaasoo ya'khudu fiihi biyaha uu ku qaaday intaasay riwaayadani soo kordhisay hal gacan ayuunbuu ka isticmaalay uun luqluqashadiiyo sandaarsiga oo saddex saddex ah intuu daray ayuu saddexda luqluqashadiiyo saddexda sandaarsiba hal gacan ka sameeyey famadmada wa nahara min alkaf alladii ya'khudu fiihi kan uu daray unbuu saddex jeerna cantuugay saddex jeerna fiif yidhi sanka geliyey dariiqooyinka shanta ah ee noo soo socda mid ka mida wey marka wanaharadani ma aha fiif buu soo yidhi ee waxaynu ku fasiraynaa istanshaqa waayo caadadiisu waxay ahayd gacanta bidixna inuu fiif ku yidhaahdo tan midigna ka qaado biyaha ta uu ku soo daadin jiray ta bidixdaah ثuma gasla wجهu ثaلaaثا وagasla yadahu اليumنى ثaلaaثا وagasla yadahu الشhimaala ثaلaaثا waa saddex saddex wejigiiyo gacmihii ثuma jacala yadahu في الإnاء gacantiisiibuu weelka geliyey famasaxa bira'سi maraةa waaxida riwaayadan si cad waxay u sheegtay hal mar inuu masaxay madax manay sheegin dhegihii iyadu لأن الأduنayni min الرأسi bay markaa culimadu leeyihin waxaa loo sheegi waayey madaxii bay ka mid yihin dhegihii ثuma qasla rijlahu اليumنى ثaلaaثا warijlahu اليusrى الشhimaala baa riwaaya meelaha qaarkood ay dhigayaan ثaلaaثا caguna waa saddex saddex ثuma qaala man sarahu qofkay ka farxinaysa buu uhi cثmaan qofkay ka arxinayso cali baa odhanaya qofkay ka farxinayso an yaclama inuu ogaado wuduu'a rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam weysadii nebiga fa huwa haadaa waa kaa waxba iskumay khilaafin isagiiyo cuhmaan meel meel yaruun mooyaane saasaa asxaabtu aqoontoodu ay u sugnayd ee u barakaysnayd nebigana calayhi salaatu wasalaam ay ugu fiirsanayeen waxay ka soo qaadayaane ammaanada ah xadahanaa khaalid ibnu calqamat alhamdaani عن عبد, عن عبد خير قال صلى علي الغداء صلاadيi صلاaة الغداء ayuu umada تukiyey oo loo يaqaano صلاaة الصبح ثuma دkل الرحبة meeshii رaxبada la odhan jiray buu galay waa meel markaa كuuفo ku taalo marar badan uu fadhiisanayay فأفرغ فdacاa بmاء biyuu yihi ii keena faataahu lghulaamu ninkii u shaqaynaya wuxuu u keenay biinaa'in fiihi maaun weel biyo ku jiraan wadastun iyo tashti ballaadhan labadaas u wada keenay cali markaa dastiga waxa uu ku falayaa liyatasaaqaط almaa lmustacmal wey biyahan isaga ka shubmayaa ku dhacaya si aanay biyuhu meesha u qoynin ama aanay u dareerin unbu kan u hoos dhigay qaala wuxu uhi faأkhada اlinaa biyadihi اlyumnى faafraqa calىa yadihi اlyusrى midigta intuu ku qaado bidixdii ku shuba wagasla kafayhi ثaلaaثa labadiisan gacmood intaa hore faraxalka saddex jeer buu maydha ثuma adkala yadahu اlyumnى fi اlinaa markuu faraxashay kadib e faraxalku mar walba waa debedda weelka dhexdiisa laguma faraxalanayo iyadoon la farxalana la gelin maayo mar walba waa la faraxalanaya weelka debadiisa kadibna gacantii midig buu geliyey famadmada famadmada ثaلaaثa wastanshaqa ثaلaaثa sidaasuu isaguna u sheegay saddex jeer buu luqluuday saddex jeerna wuu sandaadsaday oo laga fahmayo un gacantan keliya ayuu saddex jeer ka luqluqday saddex jeerna ka sandaadsaday ثuma saaqa wuxuu dareeriyey uu kaxeeyey ninkani qariiban mid u dhow min xadiiثi abi cawaana xadiidkaa hore abi cawaana aynu soo marnay uma masaxa ra'sahu madaxiisii buu masaxay buui muqadamahu wa mu'aharah riwaayadana waxay tilmaantay madaxii un bay ku hore xusaya in la masaxayo sida loo masaxayo waa xagga hore iyo xagga dambe taasoo khilaafsan sida shaaficiyada ay qabaan ee sheegaysa inay ku filan tahay xaggan horu in la masaxo yamsax jamiica ara's kayfiyada loo masaxaya way soo noqon doonta almuqadama wa almu'ahara xagga hore ilaa xagga dambe labadaba ninkaa la yidhaahdo cabdu khayrin qaala ra'aytu caliya buu hi cali baan arkay utiya bikursiyin kursi baa loo keenay faqacada calayhi wuu ku fadhiistay uma utiya waxaa loo keenay bikuusin min maa weel biyo ah weel yaroo biyaa baa loo keenayoo noocan lagu weysiista ah kanaynu inagu nidhaahno masalan dhegta leh sida kildhig oo kale ama koob dheg leh iyumba ayaa kuuska loo yaqaana oo haddii uu dheg leeyahay waa ibriiq iyo kuus haddaanu dheg lahaynna waa koob marka waa kii dhegta lahaa faqasala yadahu alaaan gacantiisii saddex jeer buu maydha uma tamadmada maca alistinshaaq bimaa'in waaxid u fiirso wadakara alxadiid tamadmada wuu luqluqday maca alistinshaaqi isagoo sandaarsigiina ku daraya bimaa'in waaxidin biyo keliya gacan keliya ayuu kana luqluqday kana sandaarsaday way farsamaysanta waa arrin sugan oo aan innaga waxaaba laga hadii la idhaahdo saddex jeer kana luqluqo kana sandaarsa inay kuba adkaato qofka saddex buu jamciyey ibnu qayim fii zaad ilmacaad markuu weysada nebiga sifaynayo waa ka yidhaahda kaana yatamadmadu wayastanshiqu taara biqurfa wa taara biqurfatayn wa taara bihalaa bihalaain mar hal gacan buu labadaba isu marinayaa marna laba marna saddexdaba waa shan kayfiyay ku tilmaamaan oo saddexdaa uu sheegay ay ka midii midi waxa weeye hal mar ayuu soo darayaa markaasuu halkaa mare uu darayaa laba kayfiye leh in la isku dhex daro iyo in la kala sooco gacantuu buuxinaya uu daray in yar buu ka luqluqanaya u tufaya haddana uu ka luqluqanaya u tufaya haddana uu ka luqluqanaya u tufaya marka sandaarsigii gooni buu soocay haddana fiif buu odhanayaa isuu ka daadinaya fiif boo ka daadinaya fiif boo ka daadinaya marka saddexda luqluqashaduna gaar bay u taagan yihiin saddexda sandaarsiguna gaar taasi waa kayfiyo kayfiyada kalena waa in isku dhex daro gacantii buu darayaa markaasuu in yar ka qaadanaya afka kaga qaadanaya fiifna uu yaro odhanaya afku haddana kaga qaadanaya fiifna uu yaro odhanaya oo mar buu sankii afkaba wada gelinaya oo kaga ilan uu soo daraya une sankiina waa inu fiif yidhaahdo biyihii kor u geliyo afkiina ka bado waa marna isku dhex jiraan marna way kala socayn taasi waa laba kayfiyo kayfiyada labaadna waxa weeyaan ha kayfiyada saddexaad baan leeyahy inuu dee laba un isticmaalo intuu hal mar daro uu saddexdoodiiba mariyo ama marka labaadna soo daro uu saddexdoodiiba mariyo kayfiyada afraadna waxa weeye dee tii saddex saddex lahayd saddex luqluqashada iyo saddex sandaarsiga mara taasaynu badannay kadib markii aynu kala sooci kari weynay ama aynagu adkaato waaya ilaa adigu marka la isku yara celey shan kayfiya noqonayso bimaain waaxid can zir bni xubayshin annahu samica caliya caliy bn abi aalib buu maqlay ziri ninkaa la yidhaahdo wa su'ila walxaal su-ila iyada oo la weydiiyey cali can wuduu'i rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam weysadii rasuulkaa marti looga noqdo lainoo sharax fadakara alxadiid xadiidkii horo kalu sheegay intanuu ku kordhiyey ama aad ka duwan wa qaala wuxuu ihi wamasaxa ra'sahu madaxiibuu cali masaxay wamasaxa ra'sahu madaxiisiibuu masaxay xataa lamaa yaqdur ilaa aanay waxba ka di'in ilaa aanay waxba ka dareerin lamaadu waa tii ahayd awjuh badan oo saddexay leedahay tii bimacnaa lam ahayd weeye madaxa wuu qoyey laakiin biyo kamay shubmin masaxaday sharxaysaa lam yaqdur oo haddii meesha kasala la yidhaahdana biyaha ka daata haddii masaxa la yidhaahdana lam yaqdur waxba kama daataa wamasaxa ra'sahu b madaxiisii buu masaxay xataa lamaa yaqdur xataa lam yaqdur jeeroonay waxba ka dhibqin masaxaaddu saasay ahayd sheegaysa وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال hكذا كان رsuل الله كان وضوء رsuuل اللaه marka riواayadana waxay tilmaamaysaa maydhid maydhid madax ma jirto maydhid saddex masaxaad saddexiina ma jirto waa masaxaad mar keliya ah taasuu ku xoojinaya عن أبي فrwة عن cabدiرحمaن بن أbي ليلى qاala رأyت عaليا عaلي بن أبي طالب baan arkay bu tawada'a isagoo weysiistay faqasala wajahu buu maydhay halaaan halaaan mee halaaan saddex jeer buu wejiga maydhay waqasala diraacayhi halaaan gacmahana saddex jeer buu maydhay diraacaynku waa labada dhudhun gacmihii un wamasaxa bira'sihi waaxidatan riwaayadani waa riwaayada cagsiga waa saddexda hal mar buu masexay uma qaala haakada tawada'a rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam saasuu nebigu u weysiistay buui markaa riwaayinku hal mar bay u badan yihin madaxa aimada shawaaficduna waxay leeyihin maadaamay sugantay soo aroortay inuu saddexna masaxay yajuuz mara marna waa lagu dayn karaa saddexna waa laga dhigi karaa can abi isxaaq can abi xaya qaala ra'aytu caliya tawada'a fadakara wuxuu sheegay wuduu'ahu weysadii cali kullahu halaaan halaaan saddex saddex buu ku wada sheegay xubin walba uma qaala wuxuu ihi qaala wuxuu ihi uma masaxa ra'sahu madaxiisii buu masaxay maydhid kuma sheegin qowlkii maydhidaa ku hadhaya halka ah saddexna kuma sheegin oo qowlkii saddexdaa hadhaya uma qasala rijlayhi ila alkacbayn ilaa kuraamaha uma qaala wuxuu uhi inamaa axbabtu waxaan jeclaaday dadyahow an uriyakum inaan idin tusiyo duhuura rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dahaaro qaadashadii rasuulka sidaasay ahayd buuhi weysadii nebi maxamed haddaad doonaysaa ina aragtaan wataa can cubaydillaahi alkhawlaaniyi can ibni cabaasin qaala dakala caliyun dakala calaya caliyun labadaasaa isku beegmay marka haddii aada xarafkiiyo kala taqaano ismiga way kuu sahlanaan haddii kalena labada keebaynu cali ka dhignaa baad odhan dakala caliyun calaya iyo dakala calaya caliyun yacni ibn abi aalib labadiiba way shidan yihiin laakiin kaa doonto waad horreysiin kartaa dakala calaya caliyun aniga cali baa ii soo galay iyo dakala caliyun calaya waa la dambaysiin karaa ee mar walba ka aada dumayso ama godaa unbaa faacilkii noqonaya oo cali noqonaya ka kalena jaari iyo majruur baa la idhaha cali baa ii soo galay bu ibnu cabaas baa odhanaya waqad ahraaqa almaaa iyada oo biyo uu daadiyey caloo biyo soo daadiyey fadacaa biwaduu'in weysuu u yeedhay marka biyuu daadiyey wuu soo kaajay wey luqad nin weyn baa lagugu sheegay oo xishood ku jiro riwaayada odhanaysa midkiin yuu odhanin biyaan daadiyeyna ee ereyga noocana in la yidhaahdo diidaya laa yaquulanna axadukum ahraqtu lma'a walaakin liyaqul albowl ereyga ha isticmaalo waa daciifa kaway iska bannaantay ahraaqa alma'a biyuu daadiyey isagoo soo kaajay buu yimi fadacaa biwadu'in weyse keena buuri biyo lagu weysiisto faataynaahu bitawrin waxaanu u keennay madiibad fiihi maaun biyo ku jiraan xataa wadacnaahu bayna yadayhi cali hortiisaanu soo dhignay faqaala yabna yabna cabbaas ina cabbaasow buuhi alaa uriika maku tusiyaa kayfa kaana yatawada'u rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waar siduu nebigu u weysiisan jiray maku tusiyaa isaga iyo dadka kaleba wuula jeedaa ibnu cabbaas in badan buu ag joogayaybe qultu balaa haa baan ku ihi buuhi haa cilmiga lagama dhargo ibnu cabbaas oo cali ka axaadiid badnaa ayaaba wuxuu leeyahy balii sheeg qaala wuxuu uhi faasqal inaa calaa yadi weelkiibuu kusoo janjeedhiyey gacantiisa fakasalahaa wuu maydhay uma adkhala yadahu lyumnaa midigtuu geliyey weelkii fa afraqa biha cala alukhraa tii kaluu markaa ku shubay isku maydhaya uma kasala kafeehi labadiisii gacmood buu maydhay oo markaa dee intuu kusoo qalloociyey buu tan gaar u maydhay horta haddana labadoodiibuu isku maydhay uma tamadmada wastan shaqa waa luqluqashadiiyo sandaarsigii uma adkhala yadayhi fi linaa'i jamiican mar keliyu labada gacmoodba weelkii wada dabsigii fa akhada bihimaa xafnatan hal xantoobuu soo qaaday min maa-in biyo ah oo labada gacmoodba uu soo daray fadaraba bihaa calaa wejhi wejigiisiibuu ku dhuftay uma alqama wuxuu ku dhajiyey ibhaameyhi labadiisa suul maa aqbala waxaan soo jeeda min udunayhi labadiisa dhegood ka mid ah macnaa labadii gacmood markuu biyihii qaaday wejigu saa ugu qabtay oo wuxuu qabadsiiyey de oo uu gaadhsiiyey labadii suul ilaa dhegaha oo markaad labada gacmood sidaa wejiga ugu shubto dee wad wejigii bay wada gaadhayaan labada gacmoodna waxay ku hagaagayaan dhegaha ayay ku hagaagayaan alqama wuxuu ku dhajiyuu cantuugsiiyey labada sool ilaa dhagaha inta soo jeeda dhagaha ayuu wada gaadhsiiyey labadii gacmood buu biyii daray wejigiibuu ku dhuftay wuu wada gaadhsiiyey labadii soolna ilaa dhaguhu gaadhsiiyey uma athaaniyata uma athalitha markii labaad iyo markii saddexaadna mila daalika facala mila daalika saasoo kale u sameeyey oo mar labaad buu xantoobo soo daro wejigii ku maydhay mar saddexaadna wuu soo daro wuu ku wada maydhay uma akhada wuxuu qaaday bikafayhi labadiisii gacmood alyumna midigti ayuu ku qabtay qabdatan min maain biyo fasabahaa wuxuu ku shubay calaa naasiyatihi foodiisa fatarakahaa wuu ka tegey tastanu iyada oo ku shubmaysa calaa wajhihi wejigiisa marka waxay isweydiin la dee markii uu maydhay wejiga masaxaadan fooda uu masaxay maxay u taagan tahay ma masaxaaddii madaxa mise waa masaxaad nooc kale ah ile waxaynu ogeen masaxaaddu inay ka dambaynaysay gacmaha soo maaha marka waxa ay ku fasirayaan shuraaxdu waa dhammaystir wejiga ahun dham wejigiibuu dhammaystirayaa mooyaane tii masaxaaddii madaxa maaha ilaa waa kan yidhi markuu wejigii maydha ayuu biyo u qaadayoo markaasuu halkan fooda gaadhsiiyey markaa foodaa uu gaadhsiiyey wuxuunay dhammaystiraysaa madaxa maydhistiisi wejiga maydhistiisi yastanu waa ku shubayaa calaa wejhi inuu riwaayadan waxay tilmaamaysaa biyii yaro badiyey uma qasala diraacayhi ila lmirfaqayni halaa halaaan saddex saddex jeer buu maydhay labadii dhudhun uma masaxa ra'sa waatan masaxaaddii mas madaxu waxay ka dambaysaa gacmaha gacmihiisii madaxiisii uu masaxay wa duhuura udunayhi iyo labadiisa dhagood daahirkooda daahirkooduna waa sii jeedka qadaadka usii jeeda uma adkhala yadayhi jamiican labada gacmoodba haddana dafsiiyo biyihii fa akhada xafnatan min maa xantoobo biyaabuu soo qaaday fadaraba biha calaa rijlihi lugta ayuu ku shubay wa fiiha naclu iyadoo kabtuna ku jirto fafatalahaa markaasuu ku laabay faqasalahaana riwaayaa sheegaysa xantoobadii biyaha lugtiibuu ku shubay oo kabtii ku jirto fafatalahaa markaasuu ku laabay lawaa biha aada buu ugu laabay hareeruhu saa ugu laabay labadii gacmood si uu wada gaadhsiiye biyaha faqasalahaana riwaayaa sheegaysa faqasalahaa wuu maydhay bihaa xantoobadiibuu ku maydhay lugti uma alukhraa midla daalika lugtii labaadna xantoobo biya oo labada gacmoodaba usoo qaado markaasuu ku shubay qaala wuxuu ihi qultu waxaan ku yidhi cali ninkii ka sii warinayey ayaa wuxuu ihi cali baan weydiiyeyoo ma ibnu cabbaas wey ibnu cabbaas baa yaabayoo waxaan ku yidhi buu ihi wafi naclayni miyaday labada kabood ku jiraan buu maydhay qaala wafi naclayni hasala rijla wafi naclayni labada kabood oo ay cagtu ku jir ku jiraan caguhu ayuu maydhay qultu wafi naclayni qaala wafi naclayni saddex jeer buu ku celiyay qaala qultu wafi naclayni qaala wafi naclayni wuu yaabsan yahay dee maanaan arag buu kab iyo cag la isku maydhe miyay isku jireen way isku jireen marka taasina waxay culimmadu ku fasireen dee in kabtuna waasac ahayd cagtiina biyaha wada gaadhsiin karaya qaarkood dan waxaabay leeyiin waa masaxaad labadaa qowl bay kaga jawaabeen cagtan iyadoo meesha iyo kabtan isku jiree la maydhayo kasala bimacnaa masaxaa ama waa inuu cagtii biyaha wada gaadhsiinaya iyadoo kabtii sandhalka ahayd taqriiban ku jirta intuu biyo badan ku shubay inuu hareeraha ka gelinayo dee saa ku wada gaadhsiinayo si ay u sahlanaatada wallahu aclam